halkani waa idaacadda t w r oo idinku soo dhoweynaya barnaamij tafsiir hoo soconaya muddo nusa saaca waxaana barnaamijkan codka waayaha cusub ee waxbaridda ah idiin soo diyaariya masiixiin soomaaliya sareyow masiixow samawadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow sareyow masiixow samawadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow adigoo samada jiro ifkan soo saldhiganba adigoo samada jiro ifkan soo saldhiganba kutubtiisanaye udanogu saaciiday sharxin sifahaaga kutubtiisinayow ebanagu saaciid sharxin sifahaaga satirow ilaahow mar labaad ayaannu dhegaystayaal idinku soo dhowaynaynaa barnaamijkan waxaa horay u sii soconaya waxbariddeenii hadalladii ilaah ee la magac baxday dhexmarka kitaabka quduuska ah ee baibalka waxaannu caawa horay idinku sii wadaynaa warqaddii reer galaatiya wuxuuna warqaddan ku xoojinayaa rasuul bawlos dhiiranaanta xubnihii masiixiyiinta ahaa ee deegaankaas waxaanay warqaddu gacan ka geysanaysaa kobaca garaadka xubnaha kiniisadda iyo guud ahaan kororsiimada kiniisadihii reer galaatiya
iblays la dagaala dariiqanehe abow hana dayrin dadkaaganehe qofkii dulmi doono dabnaaragalye abow hana dayrin dadkaaga nehe
masiixa qubtiida jinnaa la darse abow hana dayrin dadkaaganehe qofkii xaqa diida ibliis tabraye abow hana dayrin dadkaaga nehe
markii noogu dambaysay waxay inoo joogtay xaalka ku saabsan farqiga u dhexeeya sharciga iyo nimcada waxaanan idiin sheegnay haddii aynu masiixiyiin nahay inaynan ahayn carruurtii afadii addoonta ahayd balse aynu nahay afada xorta ah carruurteeda waxaana halkaasi ku soo dhammaaday cutubkii afaraad waxaannu iminka bilaabaynaa cutubka shanaad waxaana mawduucyada cutubkani uu ka kooban yahay ay kala yihiin daahirinta ruuxa badbaadada rumaysadka ku timaada iyo in ku noolaanshaha sharcigu ay qalqalinayso nimcada iyo rumaysad lagu badbaado oo lagu socdo ruuxa ayaa keenaysaa ama ka dhigan midhaha ruuxa waxaanan ugu hormarinaynaa maaddada ku saabsan daahirinta ruuxa haddaba waxaa maaddadanu ay ina soo istaajinaysaa qaybta saddexaad ee warqaddanu ay ka kooban tahay marka laga yimaado horudhaca qaybta koowaad waa mid shakhsi ahaaneed waana ahmiyad ballaaran tahay in maanka lagu hayo khibradaha bawlos maanka uu ku hayay marka taasi laga yimaado qaybta waxbaridda ah ee bawlos uu kaga hadlayo xaqnimada rumaysadka ku timaada ayaa rasuul bawlos uu ku adkaynayaa nabaaddiinnada oo waxay ku jirtaa gacanta ilaah waxaana laynoogu sheegayaa taasi injiilka meel kale oo aad ka helayso ma jirto waxaannu iminka nimid qaybta ficilka ah waana daahirinta ruuxa xaqnimada rumaysad bay ku timaadaa daahirintuna waxay ku timaadaa ruuxa ilaah qorninka ayaa waxa uu inoo sheegayaa haddaba in sayidka ciise masiix ah oo innaga laynooga dhigay daahir ama laynagu daahiriyey waxaana taasu ay ka dhigan tahay ilaah inuu si buuxda inoogu dhex arkayo isaga haddaba la eegi maayo sida aad u wanaagsan tahay waxaana hubaal ah inaadan weligaa gaaraynin heerka sharcigu uu kaa doonayo weligaa noqon maysid sida masiixa markii aad dunidan ku jirto masiixa waa kan keliya kaasoo ilaah uu ka yidhi sida ku qoran injiilka sida matayos uu u qoray cutubka saddexaad aayadda toddoba iyo tobanaad kanu waa wiilkayga aan jeclahay oo ay naftaydu ku faraxsan tahay ha yeeshee jidhka ama ururka rumaystayaasha oo ah kiniisadda waxay ku dhex jirtaa masiixa masiixu waa madaxa jidhka kiniisadda kuwa rumaystayaasha ah waa jidhkiisa marka dunidan la joogo innaguna waa inaan noqonno kuwa istaahila qaabka quduuska dhigidda wuxuu ku imaanayaa ruuxa qaybtan waxaynu ku arkaynaa ruuxa oo la dagaalamaya jidhka markaana waxay noqonaysaa in innagu aynu yeelanno nolosha laga doonayo mu'miniinta amase ilaah wuxuu keenayaa qaab kale oo aynu quduus ku noqonno waxaana weeye in ruuxa uu inoo soo dirayo si aynu ku noqonno quduusiin qaybtan saddexaad ee warqaddanu ay u kala qaybsamayso ayaannu ku arkaynaa xorriyadda iyo addoonnimada oo iska soo horjeeda haddaba sharci waliba wuxuu ku hoosgelinayaa addoonnimo waxaana lagaa doonayaa inaad si dhab ah u raacdo oo aan leexleexad lahayn waxaan doonayaa inaan kuu sharaxo tan anigoo soo qaadanaya masaal idinka oo dhan aad fahmi kartaan haddii aad haddaba ku timaado tabeelayaasha ay ku qoran yihiin calaamadaha lagu gorto in waddada aad ka joogsato oo aad ku timaado meel waddadu ay iska goynayso maxaad samaynaysaa kaba soo qaad waxaa halkaasi maraysay wakhti ay dadku wada hurdaan oo gaari waddada soconayana ma jirin balse sharci ahaan waxaa lagaa doonayaa dhegaystow inaad istaagto oo aad waddada eegto dabadeedna sida sharcigu uu leeyahay aad safarkaaga sii wadato ha yeeshee haddii aadan meelna eegin ee aad si deg deg ah waddada ku gasho adigoo is leh gaari kale waddada kuma jiro haddii uu ku arko nin ka mid ah ciidamada nabadgelyada waddooyinka oo uu kugu yidhaahdo war miyaadan arag tabeellaha ama boorka adiguna aad ku tidhaahdo waan arkay tabeellaha laakiin adiga kuma aanan arkaynin ayaa laga yaabaa inuu kugu yidhaahdo war miyaadan garanaynin farta meesha ku qoran haddaan soo gaabiyo dhegaystow khatar baad ku gelaysaa sharcigaasi aad ismoogaysiisay weliba inkastoo nafsaddaadu markaasi aanay khatar ku jirin sharcigu mar waliba wuxuu ina hoos keenayaa gunnimo haddaba sharcigu waa ceenkaasi oo mana la helayo wakhti uu ka khafiifsan yahay sidii loo qoray sharcina waa sharci wuxuuna dalbanayaa in la raaco haddii kale ciqaab baa daba socota haatanna waxaynu soo gaarnay maaddada ku saabsan badbaadada rumaysadka ku timaada iyo nolosha aynu ka soo dhaadhacayno nimcada haddaba rasuul bawlos wuxuu ku bilaabayaa maaddada ku saabsan xorriyadda aynu masiixa gudihiisa ku haysanno wuxuu shan iyo tobanka aayadood ee ugu horreeya cutubkani uu kaga hadlayaa in kuwa lagu badbaadiyey rumaysadka ee sharciga ku sii dheggan ay qarka u saaran yihiin inay nimcadii loogu talagalay gaari waayaan tanina waa waxa ay ka micno tahay in nimcada laga soo dhaco waxaana lagugu badbaadiyey rumaysad dabadeedna waxaad soo gaartay heer aad u hooseeya inaad noolaato waxaannu arkaynaa tan oo sharaxaad laga bixinayo markaaynu haatan soo gaarnay qaybtan haddaan horay idinku sii wadno xigashada kitaabka oo aannu eegno warqaddii rasuul bawlos uu u qoray dadka reer galaatiya cutubka shanaad aayadda koowaad ee baalka saddex boqol afar iyo soddon ee axdiga cusub waxaa qoran sida tan xorriyad ayuu masiixu inagu xoreeyey haddaba adkaada oo mar dambe yaan laydinku qaban harqoodka addoonnimada wuxuu haddaba rasuul bawlos halkan inoogu sheegayaa rumaysad oo keliya laynagu badbaadin maayo laakiin waxaynu ku badbaadaynaa sharciga laakiin sharcigu ma ahan ka nolosha masiixiyiinta maareeya ma ahan inaan innaba ku noolaanno sharciga qaynuunka sharciga ma ahan kan maaraynaya nolosha masiixinimada rasuul bawlos wuxuu leeyahay maadaama laynagu badbaadiyey nimco waa inaan ku soconno noloshan nimcada waxay ina siinaysaa wehelnimo iyo in ruuxa uu inaga buuxsamo si aynu ku awoodno inaan ku noolaanno nolol sarraysa marka la fiiriyo tan ay ku noolaanayaan kuwa sharciyada iyo qaynuunnada haga haddaba taasi waa waxa aynu qayb u helayno marka aynu ku kalsoonaanno in masiixu uu yahay badbaadiyaheenna waa masiixa kan aynu wax waliba ka helayno waana nabaadiinno iyo quduuska dhigid ama daahirnimo markaa marnaba yaan laygu odhan waxaa jira barako kale waayo markii masiixa aad u timaadaan waxaad helaysaan wax waliba ee kale ee aad u baahan tihiin rasuul bawlos wuxuu inoo sheegayaa in lagu barakadeeyey barakooyinka ruuxa ee laga helo ciise masiix haddaba aynu rumaysanno oo aan bilowno inaan masiixa ku kalsoonaanno waxaa kaloo loo baahan yahay inaan garanno inaan xorriyad ku leennahay masiixa waayo masiixu inama hoos keeno shuruuc iyo nidaam isaga gaar u ah haddaba marnaba uma qaadanno tobanka wasiyadood inuu yahay sida sharciga nolosha waxaan garanayaa in maalin waliba sharciga la buriyo waxaana ugu badan kan ilaah uu leeyahay waa inaadan qurgoyn iyo marka uu leeyahay waa inaadan waxba xadin waxaana aan hubaa in kuwo badan ay u xidhan yihiin dowladaha kuwaasoo ku eedaysan labadaasi sharci ee aynu kor idinku soo sheegnay sida xaqiiqada ah sharcigaasi masiixiyiintu ma jebiyaan laakiin waxaa laynoogu yeedhay nolol quduusnimo ah heerkaas waa kan aynu xorriyadda ka helayno masiixa waxaan anigu leeyahay xorriyadda masiixa aan ku qabo ama aan leeyahay xorriyaddaasina ma ahan tan sharciga laakiin waa qaynuun waxaana weeye inaan isaga ka farxiyo saaxib waa in falkaygu uu ka farxiyo ciise masiix mase ahaan inaan adiga kaa farxiyo ama urur aan ka farxiyo laakiin waa inaan isaga uun ka farxiyo taasina waa xorriyadda aynu ku qabno ciise masiix wuxuuna rasuul bawlos leeyahay sida aad ku aragteen aayaddii koowaad ee cutubkan shanaad xorriyad ayuu masiixu inagu xoreeyey haddaba adkaada oo mar dambe yaan laydinku qaban harqoodka addoonnimada haddaan horay idinku sii wadno kitaabka oo aannu eegno warqaddii rasuul bawlos uu u qoray dadka reer galatiya cutubka shanaad aayadda labaad ee baalka saddex boqol afar iyo soddon ee axdiga cusub waxaa qoran sida tan bal ogaada aniga oo bawlos ah waxaan idinku leeyahay haddii laydiin gudo masiixu waxba idin tari maayo gudniinku wuxuu astaan u yahay sharciga astaanta waxay muujinaysaa waxa adiga aad leedahay waxaan garanayaa in qolo waliba ee soomaaliya deggan ay leeyihiin calaamad goonni u ah oo xoolahooda ku qoran laga yaabo inay wanaagsanaan lahayd in masiixiyiintu ay sumad yeeshaan taasoo looga aqoonsado dadka kale laakiin bawlos wuxuu leeyahay haddii aad xidhataan sharciga kaasoo ah gudniinka dabeeto masiixa waxba idinka faa'idi maayo haddaba odhan mayno ama uma jeedno in gudniinku uu xun yahay ee waxaa loola jeedaa in xeerarka lagu dheganaado inay ka roon tahay in masiixa laysku dhiibo haddaba si kale oo loo fasiran karo ma lahan rasuul bawlos kama xuma in dadku ay isgudaan wuxuuse leeyahay ma ahan in gudniinkiinnu aad ku badbaadaysaan oo aad ilaah kaga farxinaysaan waayo gudniinku idin horseedi maayo inaad sharciga oo dhan wada kaamishaan oo aad ka kaaftoontaan masiixa taasu suuragal ma ahan saaxiib waayo waxaannu innaga oo dhan xaq ku noqonaynaa masiixa markaa si taxaddar leh u dhegayso waxa rasuul bawlos haatan uu leeyahay wuxuu leeyahay haddii aad ku kalsoonaatid masiixa oo weliba aad wax kale ku dheggan tahay weli ma aadan badbaadin haddii kuwiinna aan gudnayn aad isguddaan taasoo ah calaamadda sharciga amase aad waxyaabo kala samaysaan oo xeerka ka mid ah oo ay idinla noqoto inaad ku badbaadaysaan masiixa waxba idinka faa'idi maayo haddaba sidee buu masiixu inooga faa'iidayaa markii aynu samayno camallo aan ku raadinayno inaan badbaadadayada ku helno haddaba nin ka mid ah culimmada masiixiyiinta ah ayaa wuxuu leeyahay masaalka laynaga doonayo haddaan idin bayaamiyo waa kan kaba soo qaad inaan masiixa ugu kalsoonaaday si markii uu i hor yimaado oo uu i weyddiiyo waxa aan ugu imid aan ugu idhaahdo waxaan halkan u imid kalsoonida aan ku qabo inaad tahay badbaadiyahayga oo haddii uu i yidhaahdo taasu waa wax wanaagsan ee maxaad kaloo samaysay waayo waxaan garanayaa inaad nin madax ah ahayde ayaan aniga ku odhan lahaa sayidow waa run inaan madax ahaa oo aan shaqooyin wanaagsanna sameeyey laakiin shuqulkii aan sameeyey uma aanan samaynin si aan isugu halleeyo shuqulkaas qudhiisa laakiin adiga ayaan isku kaahaleeyey oo aan kugu kalsoonaaday haddaba waad garateen baan filayaa la dooni maayo inaad camalladiinna ku kalsoonaataan laakiin waxaa laydinka doonayaa inaad ilaah ku kalsoonaataan haddaan horay idinku sii wadno oo aannu eegno warqaddii rasuul bawlos uu u qoray dadka reer galaatiya cutubka shanaad aayadda saddexaad ayaa waxaa qoran sida tan waxaan haddana ugu markhaati furayaa nin kasta oo la gudo waxaa ku waajib ah inuu sharciga oo dhan sameeyo haddaba markii aad aayaddaasi eegto ayaad arkaysaa in sharcigu uu dalbanayo dhammaystir waa inaad ogaataa haddii aad isguddo inaad haddana bixiso waajibaadka kale ee ku saaran oo dhan ma ahan inaad tidhaahdo qayb ka mid ah sharciga ayaan isticmaalayaa oo qaybta kalena waa iska daynayaa waayo haddii aad hal qayb oo ka mid ah sharciga aad ku xadgudubto qaybihii kale oo dhan waxay ka dhigan tahay inaad ku xadgudbayso waayo haddii hal qayb oo ka mid ah sharciga aad ku xadgudubto qaybihii kale oo dhan waad ku xadgudbaysaa waxaanse ku faraxsanahay anigu inaanan sharciga ku hoos jirin waxaanan xorriyad ku leeyahay masiixa waxaan saqirayaa in dhibaato ay i haysato taasina waxa weeye sidii aan isaga ku raalli garayn lahaa taasina waxa weeye sidii aan isaga ku raalligelin lahaa laakiin isagu waa kan aan raalligiisa raadinayo markaana raaci maayo xoogaa qaynuunna ah waayo rasuul bawlos si bayaan ah ayuu u hadlay oo wuxuu leeyahay waxaan haddana ugu markhaati furayaa nin kasta oo la gudo waxaa ku waajib ah inuu sharciga oo dhan sameeyo haddaan horay idinku sii wadno xigashada kitaabka oo aannu eegno warqaddii rasuul bawlos uu u qoray dadka reer galaatiya cutubka shanaad aayadda afraad ayaa waxaa qoran sida tan waad ka soocan tihiin masiixa kuwiinna sharciga xaq ku noqon lahaayow nimcadiina waad ka dhacdeen haddii aad ku badbaaddeen kalsoonida masiixa waxaad hoos ugu dhaadhacaysaa heerka hoose ee ah inaad sharciga ku noolaato oo aad ka dhacdo nimcada taasina waa waxa uu ula jeedo rasuul bawlos ama uu uga gol leeyahay marka uu leeyahay kuwiinna ka soo dhacay nimcada haddaba marka uu leeyahay nimcadii ka dhacay ayaa looga gol leeyahay kuwa sharciga isticmaalaya iyagoo weliba lagu badbaadiyey nimcada marka la leeyahay kuwa nimcada ka soo dhacay ayaa loola jeedaa inay bilcagsi ku yihiin kuwa weligood la badbaadiyey waxaa kaloo mufasiriinta qaarkood ay ku macnaynayaan qof heerkiisii ka hoos maray oo aan taxadar lahayn ama si taxadar la'aan ah dembi ugu dhacay qofkaasoo ay la noqotay inuu si aan sharciga nabaaddinnada ilaah u dejiyey waafaqsanayn ku doonaya in loo badbaadiyo haddaba labadaasi sharaxaadba waa run rasuul bawlos xaalkan wuxuu kaga hadlay warqaddii reer rooma wuxuu ku bilaabayaa warqaddan reer rooma heerka hoose ee dadka ay joogaan hadday noqon lahayd xaqdarrada macaasida iyo sida ay u dhaceen oo loogu masaali karay mid quruntay dadku waa dembiilayaal ilaa hortii dhammaadka warqaddii rasuul bawlos uu u qoray dadka reer rooma waxaad arkaysaa inuu jiro kuwo ilaah u adeega oo loo edbinayo inay howlo qaas ah sameeyaan marka ma ahan in loo edbinayo inay sameeyaan waxyaabo qaas ah ha yeeshee qofka caadiga ah waxaa guud ahaan laga dhaqaajiyey ilaah oo waa inuu ilaah addeeco waxaa markaasi jira howl weyn oo ilaah oo dhex taalla dadka iyo dabeecaddiisii dembiilanimo iyo kuwa ilaah u adeega kuwaasina waa nabaaddiinnada iyo quduuska dhigidda kuwaasina waa nabaaddiinnada iyo quduuska dhigidda sidaan aragnay nabaaddiinnadu waxay tahay xaqnimada ku timaada rumaysadka intaas la gartaana waa muhiim quduuska dhigidda waxay ka micno tahay iyana kadib markii aad badbaaday waa in qaabnololeedkaagu uu isbeddelaa waxaan u malaynayaa in ayaan wanaagsanayn in la rumaysto in laysku halleeyo hawsha qofka caadiga ah ilaah uu u samaynayo laakiin waa in laysku halleeyo ilaah kiniisadihii hore waxay aad u ilaalin jireen qaabnololeedkooda iyo sida ay guud ahaan ula dhaqmayaan dadka kale maanta dadka aan masiixiyiinta ahayn waxay eegayaan sida kuwa masiixa raacsan ay u dhaqmaan oo badankeentaasi dhug uma yeelanno iyadoo ay ugu wacan tahay sida aynu mashquul u nahay haddii aynu ka farxinno masiixa waa inaynu si hagaagsan u samaynaa hawsheenna haddii aynu ka farxinayno masiixa waa inaynu si hagaagsan u samaynaa hawsheenna oo dabeecaddeenuna ay u macaadaan dadka kale waxaan u malaynayaa in daahirin badani ay ku qoran tahay warqaddan reer rooma iyo tan reer galaatiya marka la eego waraaqaha kale haatan sidee baa ilaah oo u wanaajinayaa dembiile wuxuu ilaah dembiilayaasha hanuunay uu siinayaa dabeecad cusub marka ma wuxuu dhowrayaa sharciga maya si xoog leh ayaan ku leeyahay maya mar kale taasina loolama jeedo inuu sharciga jebiyo laakiin waa inuu qofka ku noolaado nolol quduus ah maadaama uu huwan yahay xaqnimada masiixa waa in maanka lagu hayo inaan la arkaynin xaqnimo laga helayo dabeecadihii hore rasuul bawlos wuxuu ogaaday taasi wuxuu kaloo ogaaday in khibradaha nolosha aawadood inaan awood cusub oo qofka lagu arkayo aanay dabeecad cusub ku jirin ha yeeshee wuxuu ka leeyahay nabaaddiinnada sida ku qoran warqaddiisii reer rooma cutubka toddobaad aayadda siddeed iyo tobanaad ee baalka laba boqol lix iyo toddobaatan ee axdiga cusub sida tan waayo waan ogahay inaan wax wanaagsanu igu dhex jirin taas waxaan ula jeedaa jirkayga wax wanaagsanu kuma jiraan waayo waan ku tala jiraa inaan wax wanaagsan sameeyo laakiin ma sameeyo markaasuu aad u cawday isagoo nin la badbaadiyey ah oo wuxuu leeyahay sida ku qoran isla cutubka toddobaad aayadda afar iyo labaatanaad oo leh nin balaayaysan baan ahay yaa iga furan doona jidhkan dhimashada leh haddaba markii uu sidaas lahaa kama uusan baqaynin inuu lumiyo nabaaddiinnada uu ilaah ka helay laakiin wuxuu muujinayaa inuu yahay nin masiixi ah oo haddana dembaabi kara ilaah wuxuu bixiyaa qaynuun cusub waxaan ogaanaynaa oo aan ku arkaynaa cutubkan in qaynuunka cusub uu yahay midhaha ruuxa haddaba ku noolaanshaha nolosha masiixinimada ayaa dadka qaarkii waxay la tahay mid aan la gaari karin oo ay adag tahay in lagu noolaado ha yeeshee waxaa lagaa doonayaa inaad ku noolaato rumaysad waxaa ina badbaadiyey nimco oo waa inaan nimco ku noolaanno walaalayaal haddaan horay idinku sii wadno xigashada kitaabka oo aannu eegno warqaddii reer galaatiya cutubka shanaad aayadda shanaad waxaa qoran sida tan waayo innagu xagga ruuxa waxaynu rumaysad ku sugnaa rajada xaqnimada haddaba marka uu leeyahay rajada xaqnimada ayay noqonaysaa waxyi oo uu ku soo xiganayo warqaddan oo dhan waana wax caaqibo leh waayo markaan eegno warqadihii rasuul bawlos uu qoray oo dhan ayaad arkaysaan in rasuul bawlos uu mar waliba ka hadlayo marka kiniisaddu ay hawada kula kulmayso masiixa amase imaanshaha masiixu uu dunida imaan doono si uu u taago boqortooyadiisa laakiin halkan wuxuu inoogu sheegaa waa warqaddan reer galaatiye eh rajada xaqnimada ku timaada rumaysadka rajada xaqnimada waxaa noqonaya sayid ciise masiix rajada keliya waa tan barakadaysan oo masiixa wuxuu noqday xaqnimadeenna bacdamaa aan horay u sheegay warqaddan reer galaatiya waxay ahayd mid uu aad u jeclaa wacdiyihii jarmalka ahaa ee la odhan jiray martin luther iyo weliba raggii kale ee horseedka ka ahaa toobadkeenka yurub taasina waa mid ka mid ah asbaabaha anigu aan ugu niyadsamahay in wakhti yar ay u huraan waxyiga hase yeeshee marka la eego kuwa saadaaliya ama wax ka qora waxyiyada waxay had iyo goorba jecel yihiin inay soo xigtaan martin luther iyo kuwii kale ee toobadkeenka horseedka ka ahaa ha yeeshee ilama ahan inuu jiro wax dadka haatan ay ku dari karaan macaaniga waxyiyada oo looma barbardhigi karo sidii ay waxyiyada u fasirayeen kiniisadihii hore ilaa laga soo gaaro qarnigii laba iyo tobanaad markii aan eegno qarnigan labaatanaad waxaa bilowday dardar cusub oo lagu horumarinayo waxyinebiyeedka habeenka xiga ayaannu dhegaystayaal halkaasi idinka sii wadi doonnaa tafsiirkani
sareeyo masiixow samawadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow adigoo samada jiro ifkaan soo saldhiganba adigoo samada jiro ifkaan soo saldhiganba kutubtiisanaye urbanogu saaciiday halkani waa t w r idaacadda t w r oo idinku leh ilaa ha idin barakeeyo oo ha idinku anfaco wixii aad caawi ka maqasheen barnaamijka waxaa barnaamijkan oo kalaa aad ka maqli doontaan habeen dambe hadahan oo kale haddiise aad doonaysaan in aad fikirkiina ka dhiibataan wixii aad caawi maqasheen ayaad nagala soo xiriiri kartaan som t w r at t w r c o k e haddii aad doonaysaan in aad dejiisataan oo kaydsataan barnaamijka ama aad mar kale dhegaysataan fadlan mar kale booqo www t w r o r g amase www t t b t w r o r g amase waxaad teleefoonkaaga ku kaydsataa ama ku download garaysataa agabyada ku sahli karaa dhegeysiga t w r haddii aad doonayso in laga kaalmeeyo dhinacyada fahamka kitaabka amase aad u baahan tahay duco fadlan fariimahaaga soo mari bogga aaraahda ama commentska inana jawaab degdeg ah ayaanu ku soo diri doonaa amase ku siin doonaaye sareeyo masiixow salulawihiyow saacadda timid dhulka sabada ku dhalatiyo sareeyo masiixow salug law halkani waa t w r oo idiin rajaynaya habeen baraare iyo barwaaqaba leh inta aynu ka gaari doono wakhti aynu ku kulanno barnaamij la mida kan caawayay aad maqasheen waxa aan idinku leeyahay nabadda ciise masiix ha idinku badato xagga jirka iyo ruuxaba aamiin